bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaala miin faylin weelba isin ogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isinku barata idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo dhugunsiyaal hamiinnimo arbaagala aytuu taarigdiya kee dinta labaatiyo lito bilo nofembar namada kun iyo toban sagaalka qodobada shilgadiisan barnaamijka kulanku warsanna oo nimadan kheer ee welibaa ku mid ahaa afhayeenka odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed soomaaliya maleeg deerow yaaqoob iyo weliba usu ku hadalaya xulitaanka baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya kaasio maalimoolaadhaafiba odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya iyo iskaaysidanga haddaba qaabseelan hula doona xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka sinkaayna dhigusiyaala sasookay qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimada diilaar weliba ku mid ahaa gudoomiyaha guddiga howlaha guud ee degmada xudur ee gobolka bokool cabdirisaaq isaaq saajinga iyo weliba husiina kuherbeya dhismo ku dareer ee degmada xudur ee gobolka bokool roobabkii ku qubaday magaalada muqdisho iyo weliba saamanya kuweladana dadka ku noola gudaha magaalada muqdisho iyadoona maamulka gobolka banaadir iyo wedanga sidilinku gurmada lahay dadka saamaynta kuweladay roobabkaasaya hoogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo geega hilku wareejiya haddaba sababtamee trigunsiala barnaamijka sinkaaya wasaaradda qorsheynta ee maamulka puntland iyo weliba iyana geega magaalada garow ee xarunta maamulka puntland iyo kufurtaya shirwadatashi ah oo lunkodala uu maalgashiga deegaanada maamulka puntland qodobada aasi qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimadu akhyaray sinkaaya barnaamijka kule baasaare wansiiradare sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhaka farsamada waliba imaamudu doone saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsyaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo iyanoo dareertaan weliba hooda singalaha miinfailan dhugunsyalla ee qodobadaiyo sii gudagala qobday qodobkun koraya odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed soomaaliya maalmo walaadhaaf iyo weliba shiran ku dareeray gudaha magaalada tambaydhabo kaas oo keedinga xulitaanka baarlamaanka ee koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba si faahfaahin dheeraada unkogaan welibaan qato teleefonka idaacadda warsan oo lakuweydiyaa afhayeenka odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed soomaaliya malaag deerow yaaqoob awsa inkorbi waxyaabahan iska afgorada iyo saasoo kale haqabdooyinka horsulinga xulitaanka baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya darshilow adigo eedan mahadsan odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya dhiryahamayga kahoolanayan dhisidii baarlamaankii koonfur galbeed soomaaliya sidii ka dhisi lahay marka markii hore odayaasha dhaqanka koonfur xildhibaanada koonfur galbeed may ahayna boqol afartan iyo sagaal marka dastuurkana may ka qornaysay sagaaloon shan boqol afartan iyo sagaal hel andaaf ay dadaraayaan hadiska qobsi iyo dhibaato badan ku heysay aylka taraar ahane walaansadooda noocaadeen dadna heraayeen dastuurka heraa sagaaloon iyo shan hel kadib oy marka odayaalka lamada meel malaakadoodahan doodiyo waa dastuurka waafaqsanayd sagaal boqol afartan iyo sagaal odayaasha dhaqanka meela diidayaan qodobka xidmaad fardiisa ah yaa sheekaas in walal wal ay kalalaasisheen odayaasha dhaqanka ku horseedaan oo joojiyaan sida nabadwaarta lin helo marka sidaas horseed doodiyo hayti dadna may haayaan sagaaloon iyo shanta madaxweynahana soo jeedintiisa hayti gorfeen iyo wadahadal kadib maheleysa go-aansaday in la qaado sagaaloon iyo shantii la qaado hadleysa go-aansaday bari haddii ilaahay karaala naqdaan maynfadheeda doona sidii walqeyqeysada lahaaye marka isku qabsi badan dibdhii doona laakiin aakhir shee marka dambe namayba rajeena mid buu lagu deeraysa biidn illaahi kariim waya malaag waliba maqalna ini odayaasha dhaqanka naftata etioba inta badan iyo iska afgaradu haysiiyeen sidii la xulilaya xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya marka afhayeenkii timaada maalmoonba warsiin dareeray go-aamadan kadi dambe oo is hasaarteen oo dhinaga baarlamaanka koonfur galbeed maynagade
may adaro dhaliil kale ma jarto dhaliil kale ma jarto waxaaway laakiin maylis tahay sida walaahum dibashiisin alla kasoo biy dhibaato badan alla ku mari sidooda noohaadeen waa ay la faragelina haddii la farageliyawna waldirsanoo la dorodaa jaro qaabkalka kooyahaana seel ku biyoy sagaaloon iyo shanta ee aanay walaaqoyaalka daroy in malka dara sagaaloon iyo shanta dastuurka la waafajiye intaasaa murunsha yaali odayaasha waxaa waaya qabadna ka naqdaayaan dawladnimada walwalba iyo dowladnimada ku weyn Mhm.
marka de may go'aan sideen inay saqaalon ishan dalka deko laakiin Mhm.
maykin cadde ini waa iibsigaasi qoy doon Mhm.
haddana ma- wadanka madaxweyne leeya madaxweynaha markii ay odayaalku Mhm.
madaxweynahana waxa ay tala badan ku leeyahay arrimahaas Mhm.
bale nisko ayagoo ku taladay haddii talada maydhan iska aruurtoona waxa ay ini dhamaado doonto jeelna haddii ilaahay ka raala noqdo laakiin lan walbaba duguday marhor ayaa ku dhex muuqato odayaalka namba walaas qabiil sheekaasa waa iyadan weyn Mhm.
laakiin odayaalka markii oo taladan kadib liverpool Mhm.
talada kori ka hoos leenfirayo Mhm.
may baa islaama doon may baa islahaa ini wala oo koonfur galbeed sidii uu ka qaldanaa ini ha ku baa doona insha allah waayahay een waliba jiraan beelo hadda dowladda dhexe xildhibaano falan kuleeyin iyo saasoo kale koonfur galbeed soomaaliya marka ee, beeladaasi hadib leera sagaaliyo shan iyo la hubkoobo ee xildhibaanada baarlamaanka sideeqan igu doontaa adeer horta koonfur galbeeda la dhisahay federaal mal dhisahaya Ma- marka taasow eh, dastuurka koonfur galbeedna meeraw eh, baarlamaankii federaalka lakasaleeya meeraw eh, reer hebelna aana lein reer hebelna aana lein meeraw Mm.
Eh, marka dhaqaale in la neeska kooyi doono lan walbaba Mm.
Eh, bolis eh, naqado doonta rabitaanka iishay maayna Mhm.
lan walbaba fartigeedis markii la kurokrogo Mhm.
neeska kooyi jarta jarta caqabadaha Mhm.
dadka biibiya gobola la kabiibiya baarlamaan la kasalaya qabiila la kabiibiya Mhm.
waxaa waaye qabaa'ilada kategoriyada kijaraha la fiiriya qabiil qabiil lay waaye makuwiin Mhm.
soodaas wardood yar oo socoto laakiin may baan maleeyay marka dambena ini meelana iska kooyi doon haddii ilaahay ka raala naqdo Een, malaaga mardhow waliba la filaa inay bilowda xulitaanka baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya een, afhayeenkii odayaasha dhaqanka yeeta ayaa odayaasha dhaqanka qaarsho waliba la sheegaaya inayo guud ahaanba iyo ka adkaysadeen inay ee, sidii hore lahaga dhisay xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya marka arrintaasi meeta sababtaysan dalbada haytan
adeero horta dhaliil manaqdaas xildhibaanadii hore wadan iyo may xildhibaano ka dambe sheena doonaan dhaliil manaqdaasu lanka koonfur galbeed anfaa wal fiiriya kii horaana kooya ka horlena kooya kii horaana naqda wal oo hadda leera baan doono ani hore lay meeta kooya leerawnama jiraan ha yoo dhan wada galeeya iyo kanahano jadiid ee la sheeneenama jirto waxa waaye wadankan may baahanya wal badan oo ku fiirtiisa badan aan baahanya kii shalay lay tababar iyo wala qaaday oo baad buriidona dabshaawa lata haddii meelo kala haytan iswalayaada iskaaleeyaan dabshaawa lata Mm.
odayaalka marka may aqoon badan leyiina ilaa carte ambaqaati laba kun iyo toban iyo lamaday Mhm.
dowlad dhisida soomaaliyeed maydaan gabaana waaye aragnimo badan Mhm.
dokrogaayaan kiifayle arcma meelo mudan yalla kanaqa leraan walaa kanaqa Mhm.
kiikale waxoogaa isleena waa dhankan Mm.
eh, tallaabada dowladnimada qaadaasa mala socda kareelaleena Mhm.
kaasi siin walku biyo haddii ilaahay karaana naqdo laakiin aad ma naqdaas hani horaha naqdan fadaxahaan horaana muwaadin waay Mm.
saadaka oyana muwaadin waay adeer macan waayahay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya dhowaan waliba iyo hadeerta baydhabo ah, marka wararka waliba ee, een, sheegayna in wasaaradda arrimaha gudaha siinfarti ini beelwalba sida ee, musharaxa aysan sheentaan marka arrintaasi iyo ee, inta gudamboyti adeero walaaqaas been abuur waay wasiirka arrimaha gudaha koy koy adeegnunamaneyla kulan marka sabdii ko shaani iyo kaasweelo marka lanki adeeda kulankaanada fadheetaan intaas isadeeri kortaan marka waluna na sheegi mala wararka uhaa ku turkitaanka banaanka lagu qaadaayo oday odaygaas wasiirka maaba is aragna maana neyla kulan odayaalka dhaqanka ninkii haqay jeetaay waayahay afhayeene haddii kuwaran biyadhiida wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka soomaaliya inay arrintaas iyo ka adkaysata maadaama een, odayaashii dhaqankii isagna etinga een, arrintaasi ee, saameyn musiin kuwa laga korto markilan fiiri horitaanka baarlamaanka koonfur galbeed odayaasha dhaqanka xulista baarlamaanka iyo iyo shaqadoodeeta eh, yoo la taladaayaan siyaasiyiintooda iyo nay beelahooda la taladaayaan Mhm.
nabadoonadooda marka iyo shaqo kale eh, wasaaradda shadeedii mayba xagan lada inay fududayso odayaalka meel hoolaan kirayso ka shaqayso un hadda eh, shaqaal maalamooda shaqo ninsoote wasaaradda arrimo gudoodna ma aragna wasaarad kalena ma aragna Mhm.
marka lan unu iskule unu isku wadan hay-ad oona wataa odayaalka fadhiisin jarna Mhm.
una hadda sidaas ka shaqeeyaan Mhm.
haddana ka shaqeeyaan wala unan roogno oo idooganan kumaqna unan tan fadhiyno gadisida dowladnimo ah Mhm.
lan oona hadda oo nin hooyay wal nin meri corona maymale ay babaahanin jarado haddii ilaahay garaalana waayahay ugu dambayntii marka maadaama aysan qorshe ay tanba inay beelo wada dego koonfur galbeed dhan wada qaniidaan islamarkaasna aysan dhistan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya may baaqeh jeedi laayte afayane adigoo eega mahadsan dadyagu koonfur galbeedka nool may deeqadee dawladnimo may deeqadee horumar wal alla walaayo dawladda ku qaldame in la saxo leero niyaw sidaan ma kasoo odhan karto sidaan kasoo leero laakiinna waxyaalaha una faraana may buu ahay ini dawladnimada bacramiyaan cayiliyaan dawladnimada garab istaagaan walaanba waraagi tafaraarug sheenanana iyo kutugadan dadyo koonfur galbeed sideeda badana amaleen hore gadaala dhingmari labaatan todoba sano dadka lakatumadiyooway labaatan todobadan sano meelaha qaxootinka in gabroosha oo sharafta badnayd laka kubsudow yooway reer koonfur galbeed dawladnimada cayiliyeen alana reer koonfur galbeed odayaashooda ku dul sugeen alana walaala walaagay tabashada jartoona xagga xukuumadda iyo lakutabadawna odayaalkaan ilahan gudbiyo leero dhabkaasa qirsadaan dhabkaasna wada sooda kormee odayaasha wada xaajada ku galayaan walaagi laku xalligi karo oo macquul beena wal xalliye marka dadyo koonfur galbeed garab istaageen dawladnimadan mxiriyaan shaksi ay la fiirinayn darowma ah dawladda daarow jilaysa oo lankoodi ah barlamentarian ahayn odi ahoone wantisida dawladnimadan jeedu madaxweynaha sidaas oo kale u xildhibaanka sidaas oo kale u marka dhanba meelookuka eedinta shacabka may lagu fadeey dhiirigelina lagu fade taageeri lagu fade insha allahu taala daanka jarta jaabka lacagmada midkashabow dawladnimada waxa ay dhiirigelin waaye dhiirigelintaas ooba koyta lanka ganacsiga ganacsadow ganacsiyaan furme lanka waxa waaye guriga dhisadow guri dhisintiisaan furme asigoo walwalaaneed dawladiiska taamow waxyaalaha dawladda lagu helaa waxbarashadiya lagu helaa caafimaadkiya lagu helaa jidkii walaagaana awtanaay suuqyada lagu helaa dawladnimada sidaas waay dawladnimada maylanaan koonfur galbeed cideedama ka korine dagaadhidisha iyo xaniinyasha iyo maanishay ka koytay haddana inay la garab istaaganaado aan ka kooye baha madaxweyne noqday madaxweynihii koowaad bay madaxweynaha labaadna waqti sheegoob la beero haddii busiisim aan ka noqdo aan ka noqdo kalaanisiino bahe xildhibaanadii jalay xildhibaanadii koowaad haayaan bahayaan xildhibaanko kale kooye isbabedel u barananisiibaay markaas shacabka mayga ku codsadaan inay dawladnimada baxrimiyaan insha allahu taala waayahay dhegeystayaal kaasay wali bahay afhayeenka odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed soomaaliya malaag darow yacquub oo si toosay qata teleefonka idaacadda warsaus idinku warramaayo idaa maasanta mudane adigaa mudan adeer maan
genay maydka daaray geelo ongooyahay guray gooba goobeeye dhuxulaa ku garbiisidaye beedka digsiisada ungurtay geedoo gaara keendaaga ima doona guudaasha hirgaraase guur hugadiisanga la deeray yunigaas dike yalla kinsheenay gaaminey haa hamayka daari ad waqtiga iyo dhammaadan xafiiskii anjeeda qur'ada ma imboobsido hemeen may suubiye walan dabkan ebay dhabahaayana dhuhulan baka dhabooda hemay suubiye ee usuni dharare madolay dhuhulan miin oogdo haase walkuwayngaadamay dhuhulan ka dhaboodi dharka ebara siidi sidowshana dhaba ka qabo hewal kare dhukugudabo malaha eyo kambanigii unigaaso hee may darnayreed maysiin waday haamoogi jikada unigaas oo isiinku kuneebsadaas
waayahay dhugunsyalla qaybo hore barnaamijka kulanku warsanya ku guda jirnaa weliba wada singalaha dhugunsyalla hamiin faynangaha guddoomiyaha guddiga howlaha guud ee degmada xudur ee gobolka bokool cabdirasaaq isaaq saajinga iyo weliba usuu korbeeye dhismaha wadooyinka ee degmada xudur ee gobolka bokool haddaba guddoomiyaha maranqato teleefonka idaacadda warsan wala kuweydii iyo weliba usinka jawaabay
bismillahi kulley horta guud ahaan degmada kulika wargaboba waa degmada gumadeed koonfur galbeed kumaday magaalmadaha gobolku boqol waa degmada odongew runtii haddana saameynka waa ladaan hoosan deerte hilen hadala kajara islamarkiina malaraahi saameyntii kuwa ladaan kumadeedka ni ogolba soo gaadiidka iyada nxadirinaay haddana jidgoon iyo malaraahi robabkii barnaamijkaasay tiyeedan saamay laakiin sidii kale magaalada horusocodka iyo horumaradii iyo barnaamijyadii awalba way wada sii lahay habku dareeran inkastoo sanadkii wajahayay walbadanoo in sheegaan burashadaas oo hadda masaajida dhugni jaran waa loo reedi la joogjogeeyey barnaamijyaha la sameeyey ama dhismo ah dhaxaaden wala hata la bilaabay kale la bilaabay oo kumadain wadooyinka gaar ahaan hadda wadadan oo el elborg kuweeto ilaa iyo seerad gobolka oo hasaliyaan naftii shalay la bilaabay dooliya dareerta guud ahaan degmada amnisheena waa weli sadiyo idan dayle boolkii boolo walaakubalaakugalamajaran inshaalla waayahay marka dhismooyinka ku daraya degmada xudur wadooyinka markuuna fiirina bal inta walmaraayo maadaama aad gudoomiyii howlaha guud ee degmada xudur edata
wallahi shabeellan dareeran hay-adahan oo kaabahayaan waa un ka eh gaar ahaan hay-adda un un habital leero barnaamij midnimo ee hata wadadaas hayti shalay la bilaabay tobananilaa juujuway dad badiyar ah dhismooyin kale dareeroon waa kuwii kale aadigayon jeegeljiga oo yon ilaa hata broseska gebagebayay insha allah waktiro faanaynona dhameystirna iyo qaar kamid ee horreedi la dhasay yon ilaa hata laakin han overland ka samayna oo yon habitat m c d kumidayin runtii horumarada deegaanka kaliya ini hay-adi iyo wal kitaageraan kaliya lafsigu makusiita ilaa ini isku duubnaado meel eraayo sheegada degmada seenka ano barnaamijkaasi lasii wado kulle qof gunta meelan gargaarta soomaalida eraas ini meel eraayo sheegada soomaalida kale ama deegaanka kujeeda amba rogan soomaaliya intiya kale amba dibadoo jareena gedaydan barnaamijya hadda dareera horumaran la sameeyo haddii oo maleraa dhinaga kale amniga wadooyinka la furo sida madaxweyne cabdilcaziz noo ballan qaaday gooni la furo wadooyinka baydhabo iyo xudur ilaa iyo buurada oo dhanba koonfur galbeed haddii la hirgeliyo runtii rajeeyana ligkasiibtay lahaa saqada dareerta kulley guud ahaan deegaanka horumaradiis samayntii la dasay golihii deegaanka nin maleesa in iska daydahay oo haydaha runtaas ugu maryaayaan hayda barnaamij wada iniyada dhasta haydo kale ninka baaqanayo naftiyo inay ka daydaan magaalada amnishiyadan dayley tan kala meesha jeenahe inay baaqanayo naftiyo inay ka dhiiridaan deegaanka dega fadeen manaa deegaanka harumanka weelada fadeen run nin maleesa inay hata hayad kasto caalami ah amniyadan haatoy ama haatoy haydon kale oo international ka ah inay injineeriyo yarlayn amba dad oo yani representatives alle walhaladiidano farinleyka dareeran maanaa baida kolanka olgadaanayo oran haasayta naftiya maya tawal oo yani runtii laku faylayo deegaanka ini lakooyo la arago la dega harumani kuweeldaba hata bahaydo caalamiya degin oo sof kumadata oo i a c f kumadata o i c s t kumadata ini haan kale oo yani magaaladan boqol point dad representatives alle maanaha yani warmarubakuwilado ini kubaano yon sasamalan degan haruma kuweldadan harumahan ciidan dasahay amnisun boqolkiiba boqol ballangaade asnahan hasurogon naftiyo kusiid saalgaado kurangimiyo wagarishaade hakudatiyog marna runtii insha allah hadii ilaahay her kulley may rajaanaya hadii ilaahay her ini wanaag horasiiso waayahay waliba hadal qaaday dhini iyo haydooyinka inta badan mashruucyada haqaadow waliba koolgalanay baayo boqol oo marka jirana haydo oo mashruuc oo dhismooyinka degmada xudur oo haqaada isla markaasna welian fulin
wallahi badayin kulleyba hata mashruuc oo yani markii masalan lahaqaadado oo kala bedo oo kala madaar siirida mayn maleysanay oo ufuli meydhana seedo macnaha xudur barnaamij linka talagalay in yani dad oo hataa deegaankan hayna masalan hataa dhismaha iyo inkastoo unu marwilka kuntarolana laakiin saylaalafaadi ini deegaanka lagu faa'iiday ini mashruuc mar walbo degmada shacnad laka furwaayo degmada hadi degmo maydbaa goligi deegaanka hadda si sharciyaysan caalamka oo dhan koonfurda deegaanka la fiiriyay lamadan degmo darjaale hudura hasa golaa deegaanka la dhasi hata manidooge waqtihan hadkii la hadalahay guddigii arrimaha gudaha ee baarlamaanka koonfur galbeed oo lamadan derbe assessmentii ama iyo ninka wedi waxyaabahan qofkoo migolihii inti lamadi sano sijari ama gaawis ku gali iyo maylerahin si hadan socdaan koolojiya marka muhimalaata hadiiba doorashada kuwen golida deegaanka inay dahasornaan kara taas awgeed marka may rajaanaha inayo manaha hayadahana yani farin haninka kobaalna waxyaabaha iyo falaan in muruud degmada kuliya deegaanka kooyano kasamaysaan xidhka waa tara ama harumo weyn wayo markaasay ku hago koraa manaha taasajwada
waayahay marka dhismooyinka wadooyinka ee degmada xudur maadaama una daranayni dhibaatooyinka hore iyo hadii la kowday tahay degmada xudur marka jirana wadooyinsa ku guulaysatan oo mashaariicda fulidan oo hadda bulshada isticmaalaso oo sidii horan haynay oo dhismadii faylahati iyadii iyadan jaran horta barnaamijkan guud ahaan intilan dadna wadooyinka meelku furayay barnaamij dheer oo matarbalan oo dawladda yaadan kalakaanti oo golihi deegaanka guud ahaan iskaraay iyo samaysadaan iyo bulshadiyo iyo kaaladaaya sameeyago matarabalan leeraa wadada lakabadlaari oo maanagistan lakasameeyay markii dagaaladii kabacadi adag malees inidadka wadada ka guureen laakiin kusisakii ilaa iyo cabrkii marka hore dawladihii dhexe afirkaayo waagi roodin cabarkii la sameeyay lakinagi macnaha matarabalanka saasasheenta marka inay hata wadooyinka la dhasa haa jaran wadooyinku ma jara laba wado oo kale oo hata la sameeyey awelna adag malayas inay hataa mugdi haarisan ariiri hayitisaamasku dartidadka hataa ku aajitaaninba laakin hata mudi la sameeyey gegelgiida suubi lama wadu wadan iskiduloo dheere tankalena danya garaabala leere lamadaas wada ganacsiya laga sameeyey donareska mardi la samaykoyan asmandi ka sameeyan iran la riyaaden walaahi mardi aad aragta hata yani magaalo kalena kati manaha eris lamadaas wadala ku dhasi waynagadeena meelo ganacsiya laga furi ganacsiyada shaqeeya hamiigige umadu hataa beledka dadka waayii hore anbaajelen hata ganacsiga dheero hata mbaalan hataa meelo lakufiyaalan suu kalena kati manaha waaya marka wadooyinkaasay iyada lankafaayidi jaran lamadaas wadi garto hasla dhasi samaha silibiro sadanka ah horumu kale iyadan dhasi waayahay dhinaca kale markilan feeri waliba kutirsantaada golaha deegaanka ee degmada xudur ee gobolka boqol marka maadaama guddi sinrugan oo baarlamaanka dhinaga markilan feeri wasaaradda arrimaha gudaha waxyaabaha muhiimadda ee isin hadda kula hadlaytaan ama iyo naftiya bafadahayn isin kula hadalan mayihin xayawaan ka uno asiyo madiyo koyan maalemay kumadaagi dilamasani lijari yalaleegleeli qaar kumadi hataa bidangugenko gudiga matidegmadan dataa maamulshe roogi dadka dhataya kumadahay lamasana kabacdi ma isbedelo fadhiya macnaha deegaankii may gaawi ka jar wasaaradii wiyatan wada shaqeeyaan golaha deegaanka doolooyinkaasaan ka wiinay kulley iliyong maadan haydiyo xayawaanka winoon qoonay kumadahaysay inii macnaha la sameeyey barnaamijka matarbalaanka iyo mima laraa intagada hay-adihii barnaamijyada wareegna iyo falaananka suli yani markii han over la sameeyo way qoyayaan yani meelsagulan dhasi axkaabtan kale ka dhasi meelsagulan wareegi iyo mashaariic kale wanaag inasii koytona nafti dhabahan sii wada waxyaabaha tagumadahay xiriirka wasaaradda iyadan fayleysun markii wada hadalnay samanaaridiyaas wasaaradda marwalba may sameeyasa ni haydahan oo mashaariicda deegaankaas jirta niman leedahay workshops badan soo bida golaha deegaanka ama duranka soo bida ama dhawanka samaysay iyo manaha maynsi may hooliyon badan ay tahay waliba asaga kooyan keliya inay ogaadaan lamadaas kana waxyaabahan qobsoomay iyo si wasaaradii on wada shaqeeyaan iyo haddii galaan manaha dhaliilo kale oo maynaha dee wasaaradii iyo maamulkijara runtii iyada may leedahay majarna waa hasta dhaliilo weyne oo hasta kaasay la samay jara kora walo yani weakness laakiin ma badana balay urdun dhaliil horta sii socda insha allah hadii ilahay markmayn badan ayana barnaamijyo ogaadan macnaha aan kuura galan yani hataa gaaba iska jaro oo baahiyaadka ee weliba lankuqowbana walalagoyni ogaadan baahidana iidan fara badan laakin inka markaabadan sharahay badan sheeg kule insha allah waxyaabahaas aan badanayo waayahay isin ahaantiin golaha deegaanka ee degmada xudur caqabadooyinka oo si horsuran oo ilaa iyo ama isan gudub waa isan teg mayin maadaama lamasana dhon isan dhisan tenga waxyaabaha hadda isin horteegan oo ilaa iyo haddaba lanqowna may kumadaha wallahi eedan badan yihiin kulley waxyaaba badan ha jaro weliba lankuqowna laakin la rakibay oo insha allah haddii ilaahay erayni lamada sane lama la dhamaystira ama haddii la dhamaystiro waayo hataa waktiga dembo oo qooy doona la soobay kulley caqabadaan kuwiino haduuna nahay sababna nin amnigi layo amnigi mudaanka laha gudaha magaalada maa waa amni oo guud hamo intagada hafigeeka ah kana ka dheerewaan baa falo hataa daawaran kora qorn aafoshaanka meenaha saxamadii areerigii iyo intagada ini gudow ay dadkii gaariidka maanaha amnigaasa guud ahaan laakiin gudaha madid la fiiri caqabadoo intagada hata iidan yari mawalay marwal mayka adeegdaan diyaarinka adeegdaan marol maleraay intagada mudarewan bana faransa oo kale ulina hata maleraay man malaata ini taxadkamee ka dareerta walwalbana step by step roomeka korow todoba sandii kuhor burburka ayaa wiila guri gara soomaali kale ay kulmadeena waxyaabaha qaar kara laakiin inta kale insha allah haddii ilaahay ama rajayn inaan dadaalna maadaama gobol geesa ka yaalno haddana koonfur galbeed ku tirsagna malaraay inteeda isku jaran waa meelo badan oo isku liidaysa laakiin rajaan insha allah dadaalo badan oo la samey maadaama insha allah iyo dhanba madaxweynahaas isaga koonfur galbeed nuusin dhowr mar magaalada kalinagadi ra-iisul wasaare kooy waxaa badanna dadkada hadalay rajay doon haddii ilaahay insha allah hadila waasna waasnadeeda walbadan isku bedelo doonaan waayo waayo idaa umaasanto magana guddoomiye daynab how inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnamay dairarinantanjed daarudawa hospital usumay daarudawa hostal leyli lema ifola isbitaal daawan yaaluwamay way diin diriko diinlay bilaawshaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinima lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisidey cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriirdhatiyo busho walaagi dadbakadhiyow wal alla diidimaa udhurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal dictor aluunle ilmishay alla deersiiyey waaya arag
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsanya ku guda jirnaa weliba hoosingalaa dhegeystayaal hamiin faylanga roobab iyo weliba ayaa ku badanaa saadooga lahdhaafii magaalada muqdisho iyadoona saameyn kula leedayna sararawka bulshada kunool gudaha magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir iyo weda dadaalo keedan sidii gurmadan kusoo biilahay dadka inta badan saameynta kula leeday roobabkaasaya haddaba guddoomiyaha gobolka banaadir ah cumar maxamuud cumar filish oo bulshada la hadlay ilo dhugunsada الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آه الحمد لله آه قلبتي شلي وحد أي روباب مهيجانة آه إلى حلي إلى مانتي إلى وقت عن هذا عن إذا الله هضلينه وحا أن كشغينيني آه سما تبحنتا يبدبادنتا دتك أي روبابكو وحيا ليان goobo badan oo ka mid ah goobihii ganacsiga ama goobihii deegaanada ayaa roobabku waxyeeleeyeen alxamdulilah dhimashadu ma badnaa ilaa hadda waxaa la soo wariyey hal qof oo dhimasho ah dhaawaca maantiina waa saddex qofood sida naloo sheegay tirakoob dhab ah weli ma heli karno laakiin galabta ilaa wakhtigaan hadda oo tobankii fiidnimo ah waxaan ku jirnay howlahaas wasaaraddii arrimaha gudaha ee qadiimiga ahayd boondheere ayaa soo duntay dad barakacyaal oo meesha deganaa ayay ku soo duntay allah mahaddiis waxba kuma dhiman saddex carruura ayaa ku dad badan ayay ku duntay oo meesha burburka eedumitaanka dhexdooda ku jiray meesha gurmadaan ku tagnay waa ka soo saarnay saddexdiiba ayagoo dhaawacyo yaryar qaba laakiin wax dhimashahu ma jirin alxamdulilaah meelo badan ayay roobka ayuu daadadka roobka ay soo gaareen waxaa ugu darneed burburka waddada kaas balbalaare ilaa soo gaarta immigrationka ama meeshii la dhihi jiray shaqaalaha waddadaas gebi ahaanbeed gebi ahaanteedba way go'day marshabiyadigii iyo laamigii way go'een oo waxaa gooyey oo jaray oo salka ka jaray daadadkii xoogga lahaa ee ay soo ee ay keeneen roobabka mahigaanka hadda artaan waxaan joognaa sida uu sheegay ibraahim dheere warta buulaxuubey oo iyadu intay buux dhaaftay isku xirtay shanaama ducaale ilaa ceelqalow bad bad noqotay marka waxaan rabnaa dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir inaan la wadaagno in heegan ay u noqdaan daadad kale ama roobab kale oo mar kale yimaada ilaa hadda maamulka gobolka banaadir waxay isku dayayaan inay maareeyaan daadadka iyo biyaha faraha badan ee halkan jooga iyo waxyaabaha dadka soo gaarayba maamulka gobolka banaadir inay arrintaas ku filnaadaan ayaa ayaan rajaynaynaa haddii alla idmo balse haddii roobab kale oo mahigaana ay yimaadaan bulshada soomaaliyeed ee uga no ku nool gobolka banaadir waxaan uga fadhinaa inay maamulka garab istaagaan badbaadiyaanna dadka danyarta ah iyo dadka ay waxyeeleeyaan daadadka iyo roobabka guryo badan ayaa dumay laakiin khasaare weyn uma jiro alxamdu lilah qaar badan oo barakacyaasha ka mid ah ayaan ka daadguraynay guryahoodii sida warta siigaale barakacyaal u dhowaa iyo goobo kale badbaadinta dadkaas ma ahayn mid aada u adag alxamdu lilah waxaan hadda usii soconnaa meel kale oo sidaan oo kale biyobrista oo sila degmada wadajir ah kadibna waxaan ugasii gudbi doonaa dharkeyley sidaas darteed howlaheenaan sii wadanaynaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada rag iyo dumarba waxaan ka codsanaynaa inay maamulkooda garab istaagaan shacabkooda ay badbaadiyaan intii karaankeenna annaga waa ku dadaalaynaa ilaa hadda wixii dhacay waxaan rajaynaynaa inaan mataqaanaa yacni maamul ahaan annagu aan maarayno waxaa loo baahan doonaa gaadiidka gurmar gurmadka degdega ah si ay u daadgureeyaan iyo baabuurta kale ee basaska ah si ay u daadgureeyaan qoysaska ay ku soo roogmadaan guryahooda daadadku sidoo kale baabuurta booyadaha ah waxaan u baahannahay inay wax alla wixii gobolka banaadir jooga oo dhan inay si voluntary ah ama mutadawacnimo ah noola shaqeeyaan ayaan ka codsanaynaa ilaa hadda waxaa diyaar noo ah booyado fara badan agaasimaha howlaha guud ee gobolka banaadir ayaa noo sheegi doonaa inta uu noo kariyey iyo inta annaga noo fayow oo booyada ah oo hadda shaqada ku guda jira iyo sida ay u shaqaynayaan isagaan kusoo dhaweynaya
usub lankiin aaranti ubibinagadaw oo doolugaan lankiin dhaliina idaalee aanuma kuweydiyaw afowley madiin maalada ma oomna biyo koogooye ma irsaag walba makiinka qobadaas arrinta arrintii ma'e busoy aflaha oo aflahkii kor u moodeey eedahag asriye yalla furi ummuday kooyanii la aragaa ko'oon bahaa aflah isbitaalista hosbitaal abbabaay raajida baa eediin ajabiidi casriga ohoo caalamiga eh ma doono kombyuutar hangliin adeegsidaw bani koloshe ansaw ansaw ma'e owlaadan haata aragaayan iig boy ku bahay busoy ogaala niiku lo'oon bahaa aflah isbishaaliste hosbitaal
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo ayaynu dareertaan xogayaha joogtadaha ee wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa geega xafiiska wasaaraddaasi yaabinaya haddaba sababtamee tah ilo dhugunsida xogayaha oo arrintaasi geega shirjiraad isqood ee magaalada muqdisho ku hadalow
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah maanta oo tahay labaatan iyo lixda bisha koo iyo tobanaad laba kun sagaal iyo toban waxaan wareejiyey xilkii xoqeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka xilkaasi oo aan soo hayay muddo laba sano ah waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay in aan maantay si sharaf leh oo wanaagsan macnaha qaranka uu macnaha sida uu awaamirtiisu ay tahay anoo fulinayo macnaha awaamirta qaranka ayaan maanta waxaan ku wareejiyay wasaaradda runtii muddadii aan joogo waxaan aada ugu faraxsanahay aadana ugu mahad celinayaa marka ugu horreysay wasiirka wasaaradda mudane cabdi maxamed safriye wasiir ku-xigeenka iyo wasiiru dowlaha iyo wasiiradii ka horreeyey oon la soo shaqeeyaba iyo shaqaalihii kala duwanaay muddadii aan joogo aan soo wada shaqeyno runtii markii macnaha maxaan ku ihahdaa la fiiriyo shaqada ballaaran oo qaranka soomaaliyeed macnaha maxaan ku idhahdaa uu hiigsanayo kuwooda ugu waaweyn oo la gaaray muddadii aan joogay waxaa ka mid ah dib eegista ansixinta sharciga dowladaha hoose one one cities oo maaragtay maxaan ku dhaha golaha wasiirada la marsiiyey muddadii aan joogay waxaa ka mid ah siyaasadda qaran ee kubcinta aqoonta macnaha maxaan ku dhaha dowladaha hoose sharciga doorashooyinka ayaa ka mid ah oo hadda baarlamaanka yaallo waxaa ka mid ah hanaanka dhab u heshiisiinta qaran oo isaguna maaragtay maxaan ku idhahdaa golaha wasiirada maray waxaa ka mid ah siyaasadda qaran ee barakacayaasha qaxootiga oo isaguna sidoo kale maray iyo siyaasadda aqoonsiga dowladaha hoose waa mil- waa mil- milestonada macnaha maxaan ku idhahdaa muddadii aan joogay wasaaraddu ay gaartay runtii waxaan u mahad celinayaa khubarada wasaaradda iyo agaasimayaasha wasaaradda iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda iyo intii gacan nagu siisay oo ay ka mid ahaayeen xafiisyada kala duwan oo ka mid ahay xafiiska wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha intii maaragtay sharciyadan la diyaarinaya iyo siyaasadahan oo runtii dalka u ah wax weyn waxaan aad iyo aad u rajaynayaa insha allahu tacaala kuwa dhimana sidoo kale in ay ku guuleysan doonto macnaha wasaaradda oo u dhiman insha allahu waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad macnaha ugu mahad celinayaa dhammaan qaranka soomaaliyeed oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre muddadii aan joogay oo ii ogolaadeen inaan macnaha maxaan ku yidhaahdaa shaqadaani macnaha maxaan ku yidhahdaa wasaaradda aan ka qabto aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa wasiirka si gaar waxaan ugu mahad celinayaa wasiir macnaha cabdi maxamed sabriye oo wasiirka wasaaradda ah oo isagana runtii gacan weyn igu siiyey muddadii macnaha aan shaqaynayo iyo wasiirada wasiir isaaq oo wasiir ku-xigeenka ah iyo wasiir cabdullaahi weliye oo isagana aad iyo aad aan ugu mahadcelinayo dhammaan iyaga oo la-aantooda aanan macnaha hiigsiga macnaha aan gaarin muddadii aan jooga aanan la gaari lahayn marka aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dowladnimadu nidaamku waa maaragtay waa waa qor isku dhiib aniga marka ugu horreysay maaragtay maahan waa lagaga horreeyey meesha haddana insha allah waa lagaga dambaynayaa insha allah kuwa iiga dambeyn waa looga sii dambaynayaa marka ma ahan alxamdulilah ilaahay baa mahadle subxaana watacaala iyadoo maantay maaragtay maxaan ku rahdaa xilka lagu lagula kala wareegayo macnaha warqad la soo qoray oo madaxdadu ay kuu soo qortay qofna uu ku qaadanayo waa ilaahay maadis alxamdulilah meeshaan ka nimid markaan u fiirino ilaah waxaan ilaahay waxaan ka barya inuu noo sii ziyaadiyo runtii maaragtay maxaan ku rahdaa aad iyo aad ayaanu maaragtay maxaan ku rahdaa ugu faraxsanaha maanta inaan macnaha heerkan macnaha aan aan soo gaaro runtii aad ii farxad gelinaysaa marka aad iyo aada umahadsantihiin waxaan si gaar ugu mahad celinaya telefishinka qaranka soomaaliyeed oo maalin walba isaguna u taagan ka ka ka shaqaynta iyo tabinta macnaha shaqada qaran ee dowladda soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ee wada meel walba ay ka jirto hadday ahaan lahayd gobol hadday ahaan lahayd degmo hadday ahaan lahayd maaragtay maxaan ku yidhaahdaa dalka oo dhan meel walba marka aad iyo aadaan ugu mahad celinaya insha allah telefishinka isaga laftirkiisa halgan dheer ayuu macnaha maxaan ku yidhahdaa ugu jiraa sida qaranka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ay u gaari lahayn macnaha wax socdo aad iyo aadaan umahadsantihiin wasalaamu calaykum
miday unugun aloolmajiirahay sharobiikaningna oo qaadu waay ma oshiana si aan weelo unugun waa bukunoogay laysal amru kama tadunnu ingnuglay arrinta saadaka aalasama ee mushkiliyiuba dhammaatay adalaynii dabweda man weydiida onaga aanayaalka daawada laho owlaadalanka tala galay waana sheenti shirkadda almaraaci baby food company aanumaw nuura lak iyo ivolak allaho dasye hasha hasha nuunoodiiba nasiibsatay nuura laklakiin heli nuura lak iyo ivolak aanooyin lumbogiyo nafaqii burutiin
waayahay dhegeystayaal qaybo dambe barnaamijka kulanku warsaya sadeernay saaxiibkayga mahmuud ee imaamadaha farsamada dhegeystayaal wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda maamulka puntland iyo weliba geega magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland iyo qabtay shir wadatashi oo lagu hadalaya sidii maalgashi lagu suubiilaya deegaanada maamulka puntland haddaba agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta ee maamulka puntland oo kulunkaas ay faahfaahiya weli dhugunsada barnaamijkan waxa weeye waa program aad u weyn runtii oo ka soconaya guud ahaan soomaaliya gaar ahaan puntland ulajeedka ugu weyn uu leeyahay waxa uu yahay in mataqaanaa kor loo qaado dhaqaalaha soomaaliya iyo puntland gaar ahaan iyadoo loo eegayo qeybta wax soo saarka ugu muhiimsan yahay wuxuu leeyahay saddex componenti oo aada u waaweyn componentiga ugu horeeya wuxuu focuska saarayaa in la dhiso dowladaha hoose in loo sameeyo meelaha ay mataqaanaa ay dhibaatooyin ku saameeyeen waxa weye kasoo baxay carqaladaha sidii ay loo dhisi lahaa sidii loogu samayn lahaa dejin waxaa la yidhahdo afka soomaaliga afka qalaadna loogu yeero establishation loo sameeyo waa componentiga ugu horeeya componentiga labaad wuxuu focus ka saarayaa oo in la hormariyo dhaqaalaha waxa leedahay economic local economic development in la hormariyo dhaqaalaha puntland oo isha diiradda lagu saarayo sectorska kala duwan sida waxa weeye hadday noqoto kalluunkii hadday noqoto beerihii hadday noqoto hagaajintii environmentiga deegaanka hadday noqoto infrastructurekii ama dooyin iyo waxa weeye waxyaalaha la dhigma componentiga ugu dambeeya oo saddexaad waxa uu isha xooga saarayaa sidii kor loogu soo qaadi lahaa dadka ay saameeyeen abaaruhu oo waxa weeye mar walba abaaruhu aad bay usoo noqnoqonayaan labadii sanaba waxaa moodaa meelaha qeybtood gobollada inay ku soo noqoto sidii dadkaas abaaruhu ay saameeyeen loola soo simi lahaa dadka loo siin lahaa wuxuun ay ku shaqaystaan small businesses in loo abuuro in waxa weeye la siiyo xoogaa incentive ah si kor loogu soo qaado noloshooda waxa weeye saacidaad noocaasa in loo sameeyo focuskiisu yahay programkan guud waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhaahdaa horumarinta dhaqaalaha maxalliga ee loo dhan yahay waxaa caawinaya e u e u waxay qaateen dhowaanahan in laga guuro nidaamkii hore oo waxa weeye programmadu ay u taagnaayeen midba iskiis uu taagnaa waxaana loo guurayaa wax la yidhaahdo integrated waxa la yidhaahdo waxaa loo loo guuri doonaa territorial approach integrated territorial approach oo runtii aan filayno in wax badan ay ka soo baxayaan waxaa waxaa diiradda saaraya degmo walba iyo deegaan walba maxay potential ku tahay maxay qani ku tahay haysataa kalluun hadday tahay in diiradda la saaro kalluunka baahiyuhu waxay ka imaanayaan uu kaga duwan yahay abrojkani in baahiyuhu ay ka yimaadaan dadka hadda shirkan maanta socda waxa weeye waxaa laysugu yeeray dadkii intellectualskii dalka uu lahaa jaamacadihii civil societygii khubro waxa weeye iskood u shaqaysata xubno ka tirsan guddi dhowaan la sameeyey oo waxa weeye inay hawshan ka shaqeeyaan ilaa laga gaarayo fulinta laga gaarayo inay ka shaqeeyaan programkan dhammaantood marka waxay maantay iyo berrito ku jiri doonaan halkan si ay u soo saaraan baahiyihii in la fiiriyo marka ugu horeysa dhibaatooyinka ka jira deegaanada kala duwan iyadoo la fiirinayo potentialitiga deegaan walba uu leeyahay in waxa weeye markaas baahiyihii ay mataqaanaa ka yimaadaan iyaga tan keliya lama isticmaali doono waxaa la abuuri doonaa gruub waxa weye technical ah oo aada deegaanadii soo ogaada la fadhiista dadka waxa weeye warka haya oo deegaanada hawshan ay ka fuli doonto waxyaabaay u baahan yihiin waxyaabaha prioritiga teebaa kow ah teebaa laba ah teebaa saddexa iyadoo la eegayo iyo weliba dhaqaalaha loo helayo iyadoo waxa weeye iyadana dib loo eegayo in qaab noocaasa lagu jaangooyo insha allah waxa weeye waa ka duwan yahay programkan programmadii hore oo waxa weeye awal hay-adaha qori jiray baahiyaha kadibna waxa weeye waa la fulin jiray laakiin hadda waxay ka imaanayaan dalka dhexdiisa ay ka imaanayaan halkan laga sameeyey t c c ga waa guddi heer puntland waxaa ku jira agaasimayaal guud wasaaradahan waxay u badan yihiin wax soo saara wasaaradahan hore u xusay bay u badan ilaa toddoba sideed wasaaradood waxa uu weheliya qoladan la yidhahdo civil society-ga baa weheliya oo iyagu xubin maaragtay observer ah aan ahayn xubin macnihii ka mid ah go-aanada iyo waxyaabahaas guddigan waxay hagi doonaan meesha mashruucan u geli doono waxaa loogu yeero entry point afka qalaad insha allah waxaana la fiirinayaa loo fiirinayaa markii baahi lasoo xulayo laiskama soo xulaya n d b ga ama qorshaha horumarinta dalka in waxa weeye prioritieskii ku jiray inay la mideeyo waxa weeye baahiyaha hadda iyo halkan lagu fiirin doono lagu lafaguri doono waxa weeye waa middan n d b gan ka hadlaya waa n d b ga gaarka ah ama ama qorshaha horumarinta puntland jira guddiyo kala duwan baa jira oo ay leeyihiin guddigan annagu noo gaaryahay baahiyaha puntlandna waxay ka imaan doonaan puntland ama ha ka yimaadaan meelaha laga qaban doono aan hore kugu sheegay ama guddigu waxa weeye ha fiiriyeen oo waxa weeye endorsement ha ku sameeyeen oo wax ka imaan doona puntland tan federaalka iyadu waxa weeye steering committee baa jira laakiin hadda yacni puntland ahaanka qorsheyn ahaan baahiyaheena inagu inaan xulanaan doonaynaa insha allah hadduu alla idmo Ee, wasaaradda qorshayntu sidaad og tahay waa waa waa wasaaraddii dejinaysay qorshaha dalka Eem, waxa weeye in ay waxa weeye iyadoo u eegeysaa qorshahan dhowaan ee, bilowmi doona in ma- mataqaanaa ay ee, la formulayd gareeyo iyadoo la eegayo baahiyaha wasaaradaha kala duwan wasaarad- wasaarado qeyba waxay leeyihiin ee, qorshe horumarineed iyadoo la eegayo ee oon la dhaafayn ee, qorshayaasha iyadii guud oo dalku uu lahaa wasaaradda qorshayntu mandatekeedu wuxuu yahay in eh, ay ku fariisiiso in qorshayaashii hore u jiray lagu fariisiiyo eh, baahiyihii hore u jiray iyo baahiyaha waxa weeye aan filayno in ay taagan yihiin iyadoo aan la dhaafayn eh, sectorska kala duwan shanta sector oo la doonaya hadda dowladdan hadda jirta inay xoogga saarto Eh, marka mandatka wasaaradda qorshaynta waxa uu yahay in ay waxa weeye u qorshayso si fiican loogu qorsheeyo wax wax ku oola ay u noqoto dadkii ee, u dhaxayso wasaaradihii kale ee, ka shaqaynayay mashruucan ka shaqayn doona insha allah iyo iyo iyo e u-da oo waxa weeye mashruucan ee, bixin doonta inaan u dhaxayno ilaa uu mashruucu ka naajaxayo la gaarayo ee, fulintiisii
safarkii kay dhowyi baasaboorka hadir iskaan hasaara liileeyaa sanadaas intaa ku hele seeweele wareer maha sakarlanshe mamog sanaani ilmo mumog safari dareer mamog sky printing and electronic services sanaasuurule suubiyowshe mumog suguntaa waysaaniyey sky printing and electronic services seedow ma sidew male may weeli dhiibto daabacaadu dhiibto kalena electronic wali ad anbaahanta dhammaan ku helaas stationarigana la jara sanaadu suuradile sky britain dhanka seedow mayu way badhankaseeday daabacad dhammaantiyo fartoonoon dhamanahayna sida suubiyowka buugaagta yar iyo wiimbile daabacadda e five e four e t
waayahay dhegeystayaal guudahaan waliba taakaaf meera barnaamijka kulanku warsan oo namada siinko idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kulay baasaare waan sina darasaya dhegeystayaal anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madakudeerta waliba imaamadahay saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi inta barnaamijkan barnaamij lamada reedon kulamaan akhyaaraya waa cabdirashiid rashka oo siinku tago sidaas iyo misdhaafnay hamiig nabade